فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh dhegaystayaal waxaynu idin leenahay taqabal allaahu mina waminkum saalixa alacmaal caawa hadduu alla qadaro barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaynu ku soo qaada doonnaa kelimad cusub oo ka soo baxday hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin taasi oo ku saabsan hambalyada ciidul adxaa kun afar boqol lix iyo afartankee hijiriyada mas-uulka sare ee ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ee kelimadaasi jeediyey ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan kelimadaasi iyo qodob kale oo kooban ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa u diyaargarooba
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaynu idin leenahay taqabal allaahu mina waminkum saalixa alacmaal mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faafisay kelimad cusub oo ka soo baxday hoggaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin kelimadda oo ah kelimadda oo ah hambalyada ciidul adxa kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada ayaa waxaa soo jeedinaya sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo dhowaada kelimadda oo la dhegaysan karo muddo soddon daqiiqo ah
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقهرين waxaan guud ahaan muslimiinta meel waliba oo ay joogaan ugu tahniidaynaynaa maalinta weyn ee ciidul adxa almubaarak oo ka mid ah ciidaha waaweyn ee muslimiinta iyo maalmaha ugu khayrka badan ayaamaha allah subxaanahu wa tacaala rasuulku salawaatuullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ina acdama alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala yowmu nnaxri huma yowmi alqarn rawaahu axmed wa abu daawuud wa qaala ibnu qayim raximahu allahu fii saadi almacaad khayru alayaami cinda allahi yowma annaxr وهو يوم الحج الأكبر waxaan si gaar ah hambalyo iyo tahniyad halkan uga diraynaa guud ahaan mujaahidiinta ku halgamaya jidka allah ee jihaadka kula jira kufriga caalamiga ah iyo dabadhilifyadiisa maxalliga ah meel waliba ay dunida guudkeeda ka joogaan walaalaheen mujaahidiinta waxaan leenahay allah ha aqbalo jihaadkiinna udxiyadiinna iyo acmaashiinna saalixa dhammaanteed hana idinka yeela kuwa uu allah subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigayo xoraynta dhulalka muslimiinta iyo soo celinta khilaafada islaamiga ee maqan inkastoo munaasabadani tahay cibaado uu allah subxaanahu wa tacaala nagu addoonsaday loona baahan yahay inay farxaddu ka soo burqato laabteenna maxabbo iyo kalgacalna isugu muujinno haddana waxay ku soo beegmaysaa xilli weli qayb ka mid ah jirkeenna uu ku gumanayo qasa halkaas oo walaalaheenna muslimiinta loogu geysanayo xasuuq aanay hore u soo marinin taariikhda basharka qarnigan wax ku dhow laba sano oo xidhiir ah ayuu socdaa gumaadka ay yuhuuddu ku hayso walaalaheenna muslimiinta ah ee ku dhaqanka qasa inta la og yahay cadadka dhimashada ayaa gaaray in ka badan konton iyo shan kun oo ruux iyo dhaawaca ku dhowaad boqol iyo soddon kun oo kale iyadoo weliba baaritaanada saxaafadeed ee ay samaynayaan jaraa'idiyada iyo joornaalada madaxa bannaan ay sheegayaan inuu khasaaraha dhimashadu aad uga badan yahay cadadka ay soo gudbiyeen hay-adaha caafimaadka taas oo musiibada qasa ka dhigaysa mid ka mid ah isirsifayntii ugu xumayd ee uu geysto kayaanka yahuudda isagoo taageero ka helaya madaxda iyo siyaasiyiinta saliibiyiinta caalamka ee ay ugu horreeyaan maraykanka iyo reer yurub xasuuqa reer qasa uga imaanaya cadowga yahuudda iyo nasaarada waxaa ka daran oo kana xanuun badan khudlaanka iyo garabkabaxyada ay ku samaynayaan dadka muslimiinta ah dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa hareeraha qase iska badaa inay u gurmadaane oo saldhigyada yahuudda beegsadaane waxay awoodi waayeen inay gacanta qabtaan xukuumaadka dawaaqiidda ah ee ka qayb qaadanaysa goodoominta iyo gaajaysiinta dadka reer qasa ee dhibaataysan taas oo si cad noo tusinaysa heerka aadka u xun ee wahanka iyo dacfiga ah ee ay muslimiintu gaareen waana sidii uu nebigu ku tilmaamay salawaatuullahi wasalaamu caleyh inay dhici doonto mar kasta oo muslimiinta ay ku badato adduunya jacaylka iyo geeri nacaybka qaala rasuuluullahi sala allahu calayhi wasalam yuushiku alumamu an tadaaca calaykum kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha faqaala qaa'ilun wa min qilatin naxnu yowmaidin qaala bal antum yowmaidin kathiir walaakinakum guhaa'un ka guhaa'i sayl walayansicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum walayaqdifanna allahu fii quluubikum alwahn faqaala qaa'ilun yaa rasuula allahi wama alwahn qaala xubu addunya wa karaahiyatu almowt haddii aan milicsanno xaaladda soomaaliya iyo waaqica amni iyo midka siyaasadeed ee maanta dalku marayo allah fadligiis waa ciiddani ku soo aadaysaa iyadoo uu allah subxaanahu wa tacaala jebiyey isbahaysigii iyo gaashaanbuurtii ku soo duushay dalkan ee hadafkoodu ahaa ciribtirka iyo burburinta ku dhaqanka shareecada allah saribiyiinta maraykanka reer yurub dowladaha afrika iyo waxa loogu yeero hay-adaha caalamiga ah ayaa maanta gaaray heer ay ka quustaan waxa ay ku sheegi jireen ololaha dowlad dhiska soomaaliya oo ay ula jeedaan dhismaha dowladda waa dhilif u ah oo danahooda u fulisa inay ka dhisaan soomaaliya waxay cadowgaas yaqiinsadeen in guusha laga gaari karo malafkaas ay ka dhowdahay in la qirto guurdarrada safaarada laga rato xerada xalane meel ceedla ahna looga dhaqaaqo dabadhiirifyadii lagu khasaaray ee muddo dheer loo carbinayay ashaadala dirirnimada iyo gumaynta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxayna ku sifoobeen nimanka gaalada ahi siduu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay allahna wuxuu yidhi jalla wacala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha huma takunu calayhim xasratan huma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun waxay harjadaan oo hadba dhinac u cararaan waxay maanta siddeed iyo toban sano kadib xaajadu taagan tahay in maraykanka iyo reer yurub isku khilaafeen maalgelinta duulaanka soomaaliya in lagu kala dhaqaaqay kulamadii iyo shirarkii yabaha loogu uraadinayay duulaankan in dhaqaalaha howlgalka cusub uu weli ku jiro xaalad hubanti la'aana in ciidamada afrikaanta aysan muddo sanad ka badan helin mushaarkii iyo lojistikadii ku baxday iyo in qolo waliba isku dayayso inay iska weeciso ceebta uu wajahayo duulaanka saliibiga ah ee ay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah jilibka u aasatay sidii loo fashilin lahaa gaaladii dhaqaalaha ku bixin jirtay dagaalkan islaamka lagula dagaalamayo ayaa cayroobay maraykan ayaa isagii isku mashquulay oo isagu maanta dunidii dhaqaale ka urursanaya reer yurub ayaa amnigoodii u baqay oo dagaalkii ruushka albaabada u soo gaaray afrikaantii calooshaqaystayaasha ahaa ayaa ku calaacalaya in askartooda soomaaliya joogta gaajo dilayso kadib markii dhaqaalihii laga jartay xaaladdan iyo wadcigan lagu sugan yahay cidda gablantay ee masiirkeedu mugdiga galay waa maamulada dabadhilifyada ah ee lagu dangaaray tobannaankii sano ee lasoo dhaafay loona adeegsaday la dagaalanka diintooda dalkooda dadkooda kuwaas oo maanta aan arkayno in meel cidlaah looga kala dhaqaaqay maraykanka oo ku goodinaya inuu albaabada isugu dhufanayo safaaraddiisii muqdisho ama uu yaraynayo howlaha diblomaasiyadeed ee uu ka wado dalka maadaama uu ka quustay xukuumadda riddada waxaad la socotaan in taliska ciidanka maraykanka ee afrika uu ku celcelinayo in dowladaha afrikaanka ah ee ay ugu horrayso kooxda riddada soomaaliya ay isku tashtaan oo ay ku filnaadaan amnigooda maraykankuna jaranayo taageeradii uu bixinayay waxaad maqlaysaan maraykanka oo ku goodinaya inay fiito saarayaan yaboha dhaqaale ee duulaanka soomaaliya looga raadinayo qaramada midoobay waxaad sidoo kale aragteen in mushaarkii ay ka jarteen maleeshiyaadkii calooshaqaystayaasha ahaa ee danab ee ahaa eeyaha ay ku ugaartaan waxaad la socotaan in madaxda kooxda riddada uu gaaray heer uu laaluushay shirkad amerikaan ah si ay maamulka cusub ee maraykanka ugu qanciso inay ciidankooda sii joogaan soomaaliya waxaa intaas sii dheer inuu gurguurta dekedda boosaaso iyo saldhigyada milatari ee berbera iyo belidoogle ku laaluushay trump isaga oo ku beddelanaya keliya in xukunka lagu sii hayo mujaahidiintana laga difaaco murtadkan oo aad ogtihiin inuu saddex sano ka hor ku goodinayay inuu mujaahidiinta bilo kooban kaga ciribtirayo dalka oo dhan ayaa maanta heerkaas taagan oo cabsida iyo qoobgariirka intaas la eg ku dhacay markii uu garabkiisa ka waayay shayddaankii ugu weynaa ee soo caraadinayay waxaa ku rumoobay hadalkii allah subxaanahu wa tacaala allahna wuxuu yidhi waid zayana lahum ashaydaanu acmaalahum waqaala laa qaaliba lakum alyawma min annaasi wainii jaarun lakum falama taraa'at ilfi'ataani nakasa calaa caqibayhi waqaala inii barii'un minkum inii araa maa laa tarawn kadib markii dowladda riddada ay ogaatay inay ka kala dhaqaaqeen xulufadii garab taagnaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay soona dhowaaday burburkii nidaamkooda iyo dhammaadka maamulkooda allah idankii waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sida ay u heli lahayd xulufo kale iyadoo bixinaysa wax waliba oo ay ku qancin karaan awoodaha danaha gaarka ah ka leh soomaaliya arrintaa waxay keentay inay daraasiin qadaraasyo ah iyo heshiisyo ah u saxiixaan tobannaan dowladood oo loo hibeeyey khayraadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed iyadoo halku dhig laga dhiganayo heshiisyo difaac iyo mid amni oo la kala saxiixday heshiisyadaas waxaa lagu bixiyey wax walba oo ay soomaaliya lahayd waxay riddadu ka tanaasushay cadowgana u hibaysay guud ahaan dalka dadka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan dowladahan waxaa ugu horreeyey turkiga oo aqoon durugsan u yeeshay sida loo kasbeeyo madaxda musuqa badan ee ridada dowladdan ayaa horay u qaadatay dekedda iyo garoonka muqdisho kadib heshiis ay la gashay xasan murtad fatradiisii hore ee xukunkiisa waxaad ogtihiin in shan kun oo shaqaale soomaaliyeed ah oo dekedda muqdisho ka xamaaranaysay laga cayriyey laguna beddelay shaqaale turki ah fatradan dambena wuxuu gurguurtay dowladdan u saxeexay heshiisyo dhowr ah oo uu ka mid yahay qandaraaska boobka shidaalka soomaaliya kaas oo u oggolaanaya inay turkidu leexsadaan sagaashan iyo shan boqolkiiba faa'iidada ka soo baxda sida lagu arkay warqaddii laga qariyey dadka soomaaliyeed ee markii dambe laho- la horgeeyey baarlamaanka turkiga maraykanka ingiriiska imaaraadka qatar kenya etoobiya uganda sacuudiga iyo dhowr waddan oo kale ayaa iyagana loo seexay wax lagu sheegay heshiis lagu bilileeqaysanayo khayraadka dalkeenna marka laga yimaado qandaraasyada uu khayraadka dalka iyo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed ugu gacan gelinayo cadowga wuxuu murtadkan sidoo kale saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku kacay dhulboob iyo luusashada malaayiin lacag ah oo uu ka dhacay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed sooma marinin tuug toddobaatan jir ah oo da iyo damiir midna aysan xakamayn karinin wuxuu boobay hanti guud iyo mid gaar ah wixii dalku lahaa heer uu gaaray inuu iibsado qubuurihii caamka ahaa oo meydadkii laga soo qufay weliba dadka meydkooda la baxaya lagu xiray inay lacaga bixiyaan si ay meydkooda qabri kale ugu xabaashaan waxaas aan sheegayno ma ahan dacaayad aan ka faafinayne waa dhacdooyin iyagoo maqal iyo muuqaal ah la wada arkay ummadda soomaaliyeed iyo caalamka oo dhanna ay daawadeen foolxumadooda iyo qaabka ay u dhacayeen waxa uu murtad gurguurta ka geystay dalka saddexdii sano ee lasoo dhaafay waa wax ay la fajaceen lana amakaageen qabqablayaashii iyo dagaal oogayaashii soo maray dalkan oo la og yahay waxay dalka iyo dadkiisa u soo geysteen allah idankii xukunka murtadkan ma waari doono ummadda soomaaliyeedna waa laga dulqaadi doonaa dulmigiisa insha allahu tacaala taariikhdan madow ee uu ka tegayna waxay ku noqon doontaa mid diiwaankiisa ku kaydsan oo lagula xisaabtamo adduun iyo aakhiro insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaan leenahay walaalayaal maanta waad aragtaan wejiga dhabta ah ee cadowga haddii ay yihiin yuhuudda nasaarada ama maamulada dabadhalifyada ah ee la doonayo in loo gacan geliyo masiirka dalka soomaaliyeed iyo dadkiisaba waa isla cadowga yahuudda iyo saliibiyiinta ah ee isugu habarwacday muslimiinta reer falastiin ee ku heshiiyey gumaadka go'doominta gaashaysiinta iyo gabagabaynta mustadcafiinta qasa isla cadowgaas ayaa garab iyo gaashaan u ah murtadiinta doonaya inaan ayaga isu dhiibno haddii kale ay annagana sidaas oo kale noo xasuuqaan dowlad kusheegga ay saliibiyiintu la doonayaan dalkeenna waa mid la mid ah nidaamyada siisi ee masar bin salmaanka sacuudiga bin sayidka imaaraadka iyo cabdallaha urdun kuwaas oo qayb ka qaadanaya go'doominta iyo gaajaysiinta walaalaheen falastiin iyagoo xuduud beenaadyada ka xirtay wax kalena iska daaya xitaa hal liitar oo biyo ah inay u galan diiday iyadoon fasax laga helinin yahuudda iyo maraykanka waxaana lala doonayaa nidaam taabacsan reer galbeedka saliibiyiinta ah diintiisuna dimuqraadiyad tahay hoggaankiisuna yahay mid u caynsan cadowga islaamka si ay uga dhigtaan gumaysi wakaaladeed ayna waddanka ku qabsadaan khayraadkiisa ku boobaan iyaga oo dabadhilif kasta u ballanqaadaya inaysan dareerta yar siin doonaan xukunkana ku sii hayn doonaan intaba uu danahooda u taagan yahay ummadda soomaaliyeed way ka daashay hoggaamiyaal danaystayaal ah oo hankoodu intaas uusan ka gudbaynin sanad walibana isku haysta kursiga dhalanteedka ah ee yaalla filla soomaaliya muuqaalka maanta yaalla warbaahinta iyo xiisadda ka dhex taagan murtadiinta waa musalsal aan dhammaad lahayn oo ku soo noqnoqday masraxa siyaasadda ee kooxda riddada wuxuuna hadda u muuqdaa mid reer galbeedkii soo yabyabay uu qudhiisu ka daalay gacmahana ka taagay caqli haddaad leedahay waxbaa la ictibaarshaaye cindigaa wax laga fiiriyaa caynka ay noqone curka laguma soo dhego waxaan kuu cuntamahayn dhabbaha keliya ee ummadda soomaaliyeed uga xoroobi karto siyaasiyiinta tuugada ah iyo madaxda qowlaysatada ah waa inaan u soo noqonno kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo hadyiga nebigeenna salawaatuullahi wasalaamu calayh waa inaan ka qayb qaadannaa halganka xaqa ah ee lagula jiro cadowga soo jireenka ah iyo gumaystaha saliibiga ee dalka ku soo duulay iyo dabadhelifyadiisa waa inaan ka hortagnaa fasaadka akhlaaqiga ah ee loo soo dusiyey ubadkeenna iyo awlaaddeenna waa inaan ka dhiidhinnaa boobka lagu hayo hantida maguurtada ah ee dalka iyo khayraadka waddanka allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ballan qaaday inuu diintiisa guulaynayo cadowgiisana hoojinayo laakiin su'aashu waxay tahay annaga maxaanu hormarsanaynaa oon allah subxaana wa tacaala ajar uga rabnaa sow ma ahan inaan nafteenna wax anfacaya hormarsanno ubadkeenna mustaqbal islaamnimo ku dhisan uga tagno si aan adduun iyo aakhiraba ku badbaadno allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل كدغنك شريعة إسلامك أيا أه ربها كريه أي كجر تقوشينا الدنيا يبد بعدنا آخر يدا أيانا أه مدة كلية أي كجرت حقاق الدنيا iyo midka aakhiro waana taas sababta ugu weyn ee cadowga ku riixaysa inuu ummadda kala dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu og yahay in haddii ummadda diinteeda ku dhaqanto ay gaari doonto baraaro adduun iyo janno aakharo qaala allahu tacaala wa innahu ladikrun laka waliqawmik wasawfa tus'aluun وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما علماذا نقابذا قبائلك وحقرتك هي أقوياك أمد الصوماليات وحن باقينا إن يسع عملي أه uga qayb qaataan halganka ummaddan ugu jirto xoraynta dhulalka muslimiinta iyo soo celinta khilaafada islaamka qof walba oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu halgankaas kaalintiisa ka qaato cidna uusan ku halaynin difaaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa macrakada ay ummaddu ku jirto kuma filna oo keliya mu'alafaad iyo mufakiriin ama aragti iyo afkaar laga soo gudbiyo meel ka fog maydaanka waxay u baahan tahay in la helo nukhbo mujaahidiin sadiiqiin ah oo dhexda u xirta halganka dheer ee u baahan sabarka iyo musaabarada si aan ummaddeenna uga xigsanno imtixaanka iyo ibtilada dadkeennuna u gurtaan miraha macaan ee halgankaas allah subxaana wa tacaala isagoo nugu boorinaya inaannu cadowga la dagaalano si dalkeenna iyo dadkeenna iyo mustadcifiinteenna aanu u badbaadino yo alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illahi waalmustadcafiina min alrijaali waannisa من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا waxaa loo maleegtay jihaad milaygii joogaayee muslim iyo kufra loo xarbiyi labada meeloode ku mintida xarbiga wou qabnaa munye iyo ciile munaasabadan ciidda awgeed waxaan halkan bogaadin tahniyad uga diraynaa mujaahidiinta ahlu huquurta ah ee ku ribaadaya furmaha dagaalka ee walaayaadka islaamiga waxaan si gaara u bogaadinaynaa furashooyinka iyo futuuxaadka waaweyn ee uu allah subxaana wa tacaala ku manaystay sanadkan ee ay ka soo hooyeen wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan allah ha ka aqbalo shuhaadadiinna dhaawacyadiinnana allah subxaana wa tacaala ha bogsiiyo ribaadka iyo jihaadkana allah subxaana wa tacaala ha idinka ajir siiyo rasuulkeenna salawaatuullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu yidhi isagoo boorinaya ribaadka jidka ilaahay lagu ribaado ribaadu yowmi fii sabiili illaahi khayrun min addunya wamaa calayha wa mawdicu sawdi axadikum min aljannati khayrun min addunya wamaa calayha waalrawxatu yaruuxuha alcabdu fii sabiili illaah aw alqadwatu khayrun min addunya wamaa calayha rawaahu albukhaariyu waxaad jihaad kula jirtaan waa kiristaan iyo yuhuud isu soo bahaysay oo hubka tababarka dhaqaalaha iyo sahada laydinkula dagaalamayo ayaga ayaa bixiya maydaankana taagan oo cirka iyo dhulka idinkala dagaalamaya waxaa garab taagan kuwa nala dhashay oo murtadiin ah oo diintoodii iyo dadnimadoodii ka gatay gaaladaas raallina ku noqday inay adduun iyo aakhiro gaaladaas garab joogaan idinkana garabkiinna waxaa ah allah subxaana wa tacaala gurmadka isaga keligiis ayaad ka sugaysaan diinkiisa ayaad difaacaysaan calankii nabi moxamed salawaatuullahi wasalaamu calayh ayaad kor u sidataan ujeedkiinnuna waa in dhulka lagu maamulo shareecada islaamka cadowgaas tirada iyo qalabka idinka badan ayaad u babac dhigteen guushana allah subxaana wa tacaala adinka ayuu idin siiyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allahu tabaaraka wa tacaala qad kaana lakum aayatu fii fi'atayn iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiili illahi ukhraa kaafiratun yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa inna fii dalika lacibratan liuli alabsaar taqwada saad ka dhigta qur-aanka wehel ka dhigta adkaarta difaac ka dhigta waxaan la dagaalamaynaa cadow naga tiro badan oo naga hub badan oo naga acwaan badan la yaabna ma laha oo sooyaalka loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ayaa sidaas ahaan jira weligiis ambiyada iyo rususha allah subxaanahu wa tacaala mar waliba waxaa ka tira badnaa dulalkii loo soo diray ee ay diinta u bandhigayeen taasna kama hor istaagi jirin inay xaqa kala hor tagaan awoodda ka xoogga badnayd tiro ahaan iyo tabar ahaanba mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee uu allah subxaana wa tacaala rususha ugu kaalmayn jiray la dagaalanka cadowgooda waa tawakulka iyo alla tala saarashada waana midda keentay in aysan u aabba yeelinin cudud waliba oo hor istaagta risaaladooda annaguna maantay qudwo iyo kudayasho ayaa noogu sugan duruusta iyo cibarka ku jira qisaska ambiyada allah subxaana wa tacaala ayaa nooga warramay nabiyullaahi nuux wuxuu ku qaabilay qoomkiisii ka tirada badnaa ee intaas sagaal boqol iyo konton sano uu daaciga u ahaa qaala allahu tacaala yaa qawmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaahi facala allahi tawakkaltu فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون الله وحكى نوغا ورمي نبي الله هود عليه السلام يا وحي دحمري إسايا يقوم كيسي نبي الله هود أساقو إلهي نوغا ورمي أيا وحو يري إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم si guud marka allah subxaana wa tacaala isagoo ambiyadoo dhan nooga warramaya iyo ummadoodii waxay ka- wixii ay kala hor tageen ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa lanaa anlaa natawakala cala allahi waqad hadaanaa subulana walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wacala allahi falyatawakkali almutawakkiluun waxaad maantay u taagan tihiin una halgamaysaan iqaamatu diin illaahi subxaana wa tacaala fi lardi oo ah howl allah subxaana wa tacaala loo tala saarto midda ugu qiimaha badan uguna sarraysa يقول عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى واعلم أن الرسل عليه الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المضارب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا أكمل ما يكون من التوكل الله سبحانه وتعالى وتلا سارتا جهادك aad kula jirtaan saliibiyiinta gobolka iyo kuwa caalamka iyo dabadheerfyadooda murtadiinta ah ogaadana oo yaqiin ahaan u haysta inuu allah subxaana wa tacaala guulaynayo diinkiisa awiliyadiisana u hiilinayo cadowgiisana uu jebinayo goor ay noqoto iyo maalin ay timaadaba qaala allahu tacaala waalcaaqibatu lilmuttaqiin واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته waa hagaag aynu halkaa uga tallaabno kelimaddii ka soo baxday hoggaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo ahayd hambalyada ciidul adxa kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada ee uu soo jeedinayay sheekh cali dheere ee afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin
أبقى فخورا بإسلامي
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ah qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal ku sii soconnaa mu'asasada alkafaal ah ee agoonta ayaa magaalada kuunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku ciidsiisay carruurta agoonta ah ee dhigata madarasada al misbaax taasoo ay gacanta ku hayso mu'asasada carruur tiradoodu gaaraysa laba boqol iyo toban arday oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa waxaa la guddoonsiiyey dharka ciidda iyo qalabyo kale oo ay carruurta ku ciyaaraan munaasabadda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan waxaana ka mid ahaa suldaan maxamed abuukarmayo oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهات علينا الله ما أنت فرحدة ما أنت عيد الأضحى نغصو بيغنتهاي annagoo maanta kula ciidayno oo ilmaheeni oo micnaha maanta maxay ahayd itaamtii micnaha intii micnaha intaas gashay oo wax ka qaadatay ilmaha waxbarashadoodii ogaalkoodii intaa gashayne waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah ugu kabo wax badan oo dayac oo dhexdeena ka jiray ayay maanta mu'asasadaas buuxisay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka wanaagaas allah subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka inkas qof kasta oo qayb ka qaatay ama wax ku dirsaday ama kaalin ka geystay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala marka miisaankiisa iyo xasanaadka allah ugu kabo maanta hadda waxaad arkaysaa ilmihii wiilashii hadday yihiin gabdhaha hadday yihiin farxadda macnaha maanta maxay ahayd eh, maxay ahayd iyo qalbigoodii wejigoodii nidaamka dhalaalka ka muuqdo ilaahay baa ku mahadsan uma waxaan leenahay raggii ka qayb qaatay miisaankoodii xasanaadka ilaahay ha ugu kabo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaan maxamed cabdilqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tunni isagoo bogaadiyey daryeelka carruurta agoonta ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم xaqiiqdii eh, arrintan maanta aan u fadhino waa arrin lagu farxo oo maanta ilmihii agoonta ahaa la ciidsiinayo ciidul adxal mubaarak oo berri ku beegan la ciidsiinayo aad baan ugu faraxsannahay waayo dhe dadka agoonta ah waxyaabo badan bay dareemayaan laakiin agoonta walaayaadka agoommaha kale waa ka duwan yihiin waa agoommo laga warqabo waxbarashadooda iyo maanta aan u fadhino ciiddii farxaddeeda oo sagaalaadkii aan joogno xaqiiqdii wax badan baa meesha nooga muuqda oo farxad ah ilmaheennii shuhadada aab- waalidiintooda ahaa laga farxinaayo oo laga warhayo aad iyo aad baan uga duwannahay waxaasna waxaa aan ku gaarnay muslimnimada iyo jihaadkan aan qaadannay ayaan ku gaarnay ilmahan meeshaan fadhiyo waalidiintoodii dhiiggooday noo hureen farxaddaasaan ku fadhinnaa maantana annagana waxaa waajib nagu ah inaan iyaga ka farxinno oo aan kala qayb qaadanno wax walbana aan u hurno waajibay nagu tahay waana nimcadaan u fadhinno waa dhiiggaas shuhadada ah ayaan ku gaarnay waxaan kaloon ilaahay ka baryaynaa inuu khaatimadeenna noo hagaajiyo kulankana uu nagu cafiyo ilmaheennana uu noo barakeeyo ardaheenna noo barakeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaadna na siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu diinteennana nagu sugo ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatimadeennana shahaadiyo towxiid allah noogu khatimo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam gabagabadii wariye cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah carruurta agoonta ee dharhka ciidda la guddoonsiiyey waxayna ka hadleen shucuurtooda farxadeed
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مقعد عينا خالد عينا ما تأدى وفرحسنت هاي وجي قال فرحتها يا كم وقته بسودو الحال وسياري ألعاب إيو أدر يا ألعاب داري كواليسي دارين قال فرحت كورا لما سو كوي كارو اي محد جايين في الدعاء إنو إلهي قول قارسي السلام عليكم عليكم السلام سودو مقعد أسماء فرح عبد الرحمن اسمع ما انت تجبنا مقالكم يبرون هي كور ما تألا بسي كور دارين قال فرحت سيدة فرح سما سوكوكم هي مجاهدين تكون سحاول دعاء انتوا قول إلهي سيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مقعي كبلاواي وعمار فؤاد عبد الله وحنا جوجاء دقمة كوينبرو وحنا halkan ku qaatay agabyo lagu siiyaayo ciyaalka aytaamta waxaana lagu siiyaya qoryo dhar iyo idhikaarka ay ku qaadan doonaan bili xaflad oo ka dhici doonto masallaha weyn sayid maxamed cabdulle xasan maasha allah si fiicana ugu dhowahay كور ما دارين قال فرحت dareenkay mal soo koobi kara maanta maasha allah waaye wuu soo koobi karaba dareenkay walaalada mujaahidinta oo isiiyeen alaabtan waxaan siina jazaakum allahu khayr waxaan dhahayaa tan mid ka fiican ilaahay hani siiyo insha allah gaalada fariina u diraa gaala waxaan dhihi lahaa aabbahi waa shiiday waxaana u soo horgudi doona wiilkiisa oo cirbad nuuqni doona insha allah kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah ardayda agoonta ah ee mu'asasada alkafaala ay gacanta ku hayso oo lagu ciidsiiyey magaalada kuunya barrow
فلله شكري غزير العطاء barnaamijka dhow xawaraysiyada caawa dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي